Tababar ku saabsan ka hortagga iyo maaraynta musiibooyinka ee barnaamijka Dan-wadaag ayaa lagu qabtay magaalada Carmo ee maamulka Puntland. Tababarkan oo loo qabtay Golaha Deegaanka Degmooyinka Carmo iyo Waaciya ayaa waxaa furitaankiisa kasoo qayb galay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland, haween, dhalinyaro, muuqaal iyo hay-adaha ka shaqeeya ka hortagga khataraha musiibooyinka. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Carmo Maxamed Jaamac Geedi ayaa ka warbixiyey muhiimada uu leeyahay tababarka.
mashruucani wuxuu ka shaqayn jiray garoowe iyo qardho dadka deegaamada ku noolna runtii faa'iidooyin badan ayay ka heleen markii si dhiibli ah ay tababarka u qaateen meelaha qaybtooda waxaa laga sameeyey guddiyo guddiyadaasoo bulshada qaybaheeda kaleeto ku xiran hadday khatar jiraan wargeliya haddii ay doonaanna mararka qaarkood u sameeya capacity transfer oo iyagii intay u tagaan oo shirar u sameeyaan wacyigelin u sameeya waxa ugu weyn oo la rabo hadda waxaa lagu daray degmadan iyo degmada waaciya tababarada tan waxyaabaha ugu waaweyn oo la rabo waxa weeye maanta dadka marka tababarkan loo furaayo markay qaataan kabacdi fahamkooda maxaa iska bedelay in la ogaadaa la rabaa markuu mashruuca kan dhammaado maantana xaggee bay joogaan maanta meeshay joogaan waa la yaqaanaa laakiin waxaa la doonayaa waxa weeye tababarkan markay qaataan kabacdi maxaa fahamkii dadka iska bedelay Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay tababarka ayaa bogaadiyey.
ah een, oo mugleh bay u mateleen een, degmada waana waxyaalaha keentay in halkan laftigeeda een, een, xadda la yimaado idinkana saasoo kale waxaan idin rajaynayaa inaad tababarka si fiican een, uga faa'iidaysataan tababarkan faa'iidada uu leeyahay kolay laydiin sheeg waa ka wada dheragsannahay waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa insha allah tababarkaas inaad si fiican u qaadataan Een, wax- beri ka maalin haddii laydinku yimaado iyo tababarada dambena inaad maaragtay noqotaan dad wixii loo dhiibay loogu yimaado Een, ilaahay saasaa ka rajaynaya tababarkan oo loo qabtay degmooyinka carmo iyo waaciya ee maamulka puntland ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta fahanka aqoonta iyo ka hortagga khataraha iyo maarayntooda